macadka hano iyo wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle ayaa maanta si wadajir ah magaalada jowhar uga daafuray mashruuc lagu magacdaray bar ama baro waxaana kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada hirshabelle maamulka gobolka kan degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay cabdiqaadir maxamuud waasuge oo ah guddoomiyaha diladda waxbarashada gobolka iyo duqa magaalada jowhar saalax muudey iyagoo ka sheekeeyey ahamiyadda ay leedahay waxbarista ubadka dadka soomaaliyeed run ahaantii inta waxbarata aad ay u yaryihiin marka waxaa loo baahan yahay in ilmaha aan waxbarashada gaarin odaadooda waxbarashada gaaray inay kasoo qayb galaan iskoolada iyo waxbarashada sida aan ognahayna jowhar meel iskoolada ku yaala qaarkood iyo qaar kaleentaba waxa waaye nidaam ay ku shaqeeyaan oo ah nidaamka waxbarashada asaasiga ah marka ilmo walba inay helaan waxbarasho ayaa loo baahan yahay waana qasab sida aada dareemaysaan qofka bini aadamka waxaa la rabaaba ilaa uu dhasho inta uu ka dhinto inuu ku jiro waxbarasho inuu aqoonta siyaadsado bar ama baro waxay noqonaysaa markaa mid kordhisa qofkaasi inuu inkriis ku samayso inuu aqoontiisa uu saromariyo barashada aqoon waxbarashadu waa qiimo aada weyn u leh qofka jaahilka ah wuxuu la mid yahay mugdi qofka aqoonta lahaana wuxuu la mid yahay isigoo nuur ka baxayo sidaa daraaddeed waxaan leeyahay mashruuca baab waxaan leeyahay soo dhowaada aad baan ugu faraxsannahay barnaamijkan oo kale in hadda laga daafurane waa ka soo daahdeen dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makraan waxauna bulshada ugu baaqay in carruurtooda ay uga faa'iideeyaan waxbarashada dadka waxbarashada waxay jeclaahayaan haddii waxbarashadu nafteeda aan ku darno in in la garab qabto dadka danyarta ayay dadka waxbarashada jeclaahayaan soona dhoweyhayan marka yayna naqan haddii meeshaan adigu aada nolol kasta ku noosha laakiin eriyada agtaada oo dhan dadka joogo ay noloshaada cadaawad ku noqdaan noloshaada nolol naqamayso noloshayna siday ku wanaagsanaato waa inaan annaga ka shaqayno dadkayna danyartaa inaan garab qabanno qofkii aqoonla inay aqoonta ku garab qabato qofkii awooddo inay maarata nolosha ku garab qabatana nolosha ku garab qabato qof kastaba dhankay wax ka awooddo inay ku garab qabato ayaa loo baahanya ugu dambeyn waxaa mashruuca daafuray wasiirka wasaaradda waxbarashada hirshabelle xildhibaan cabdulaahi abuukar waxaan halkan u joognaa maanta daahfurka brogaraamkan oo waxbarashada ah ee loogu talagalay ardayda aanan fursadda u helin in ay u fadhiistaan waxbarasho marka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabelle ayadoo halkaas ka duulayso ayaa waxay dadaal badan ku bixisay in ardayda waxbarashada aanan haleelin oo da-dooda waxbarashada ay ka weynaatay in loo helo brogaraamis ay ku heli karaan waxbarashadii marka waxaa ka mid a brograamka maanta aan u fadhin halkan oo loogu talagalay jowhar iyo balcad labadaas degmo in waxaa weeyaan ubadka ku nool ama caruurta ku nool ee waxbarashada ee dhaaftay in waxaa weeyaan waxbarashadii loo siiyo fursad ay wax ku bartaan waan noo furan yahay waxaan leenahay dadka ka shaqeynayay istaafka wasaaradda iyo istaafka doctore sacdi ay hogaaminayso kulligood waxaan leenahay maanta wixii ka dambeeya waxaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabelle ayaa waddo dadaalo ku aadan sidii wax loo bari lahaa ubadka ku nool deegaanada maamulka hirshabelle